بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxa aynu eh, soo wadnay oo inoo dhammaaday kitaabkii kitaabu tawxiid lilimaam moxamed bni cabdilwahaab raximahu llahu tacaala kitaabkaas ayaa inoo dhammaaday oo aynu muddo soo wadnay marka casharkaani waa khaatimada iyo gebagabada waa dhammaynay kitaabkii Eh, waxaan tambiihaad iyo waxyaalo yaroo baraarujina ayaan waxa weye baraarujinaya awalan marka ugu horeysa waxaan baraarujinayaa kitaabka tartiibkii aan ku waday oan markii hore muqadimada ku ballan qaaday oo ahayd inaan casharada aynan labaatan daqiiqo iyo ka badan waa laga yaabaa in xoogaa ay maaragtay qaarkood in yar oon badnayn inay dhowr daqiiqo dhaafaan ayaa dhacday oo casharka aan la kala goyn karin sidaa daraaddeed marka taas waa baraarujinayaa waa cududaar aan ka cududaaranayo wixii xoogaa dheeraaday laakiin kollay waxaan isku dayay inaysan aada u dheeraan Eh, tanbiiha labaad khada yar baa waxa uu igaga dhacay markaan marayay eh, casharka boqol labaatan iyo sideed waan oran lahaa leanna waa anigii ku waday cashar walba inaan nambarkiisa sheego uu ka bilaabanayo baabka nambarkiisana aan sheego marka waxaa iga khaldamay meeshaan oran lahaa boqol labaatan iyo sideed ayaa carabku wuxuu iga boobay boqol soddon iyo sideed idan halkaa waxaa kasoo dhex baxday markaa toban khalad ah ayaa kasoo dhex baxay oo aan casharadii ka tirsanayn Eh, kabacdi waxaan ku baraarugay ilaa labaatan cashar markaan waday ayaan ku baraarugay oo aan gartay warka waan baraarujiyey oo tambiih baan yidhi casharka aan ku baraarujiyey oo ayaan ku baraarujiyey waxaan yidhi casharkaani sidaasaa dhacday marka tiradii saxdahayd baan ku soo noqday halkaa marka haddaan tiradii khaladkaad ku wadi lahaa casharku boqol iyo siddeetan buu tegi lahaa tobankii baan ka dhex saaray boqol iyo toddobaatan buu saa ku noqday cashar marka qof walba waa inuu taa ku baraarugaa Eh, laakiin waxaad kala qof walba kala soconayaa raqamkana waan sheegayaa waxa weeye eh, nambarka baabkana waan sheegayaa waxaan kaloo baraarujinayaa kitaabku wuxuu noqday shiikhu marka ugu horreysay kitaabka wuxuu ka soo bilaabay markuu yidhi kitaabu tawxiid adilo badan buu soo sardiyey baabna uma samayn aayadihii faraha badnaa oo waxa weeye ilaa iyo- iyo toban cashar noqday wuxuu dhex geliyey kitaabu tawxiid kabacdiba wuxuu bilaabay abwaabta marka culummadu qaarna baab bay ku tiriyaan qaarna muqadimo ahaan bay ku tiriyaan marka anigu taa baab kama dhigin ee waxaan u raacay sidii shiikhu oo aayadihii unbaa sharaxay kabacdi markaa meeshuu baabka ka bilaabay baan iri baabka koowaad lixdan iyo lix baab buu ii noqday marka sidaas ayuu waxa weye lixdan iyo lix baab iyo muqadimadaa dheer uu ku noqday oo waxa weye kitaabkiisaa ku gebagaboobay waxaan kaloo tambiihinayaa kitaabkani awoodda wuxuu saaray shiikhu oo aktharkiisa uu kaga hadlay siduu u guntay kitaabu tawxiid laakiin wuxuu awoodda saaray tawxiid aluluhiya ayuu kitaabku u badan yahay ee, oo xagga tawxiid aluluhiya iyo tawxiid arububiya na waxbuu ka tilmaamay tawxiid asmaa wa sifaatna waxbuu ka tilmaamay laakiin uma faahfaahin sida uu u faahfaahiyey kit- eh, tawxiid uluhiya oo uu shirkiga iyo tawxiidka iyo uga hadlay marka tawxiid uluhiya aada ugu dheeraaday oo sheikhu aada u caddeeyey iyo shirkiyaadkii iyo waxyaalihii dadku ay aaminsanaayeen inuu aad iyo aad u radiyo saa daraaddeed baa la yidhahdaa kitaabu tawxiid iyo tawxiid alcibaada ama tawxiid uluhiya laakiin saddexda tawxiidba wuu ka hadlay oo hadda baabkan uu ku gebagabeeyey ugu dambeeyey waa eh, wuxuu sugayey sifaadka ilaahay oo waxa weeye uu sugayey marka taana waa saas Eh, waxaan kale oo tambiihinayaa kitaabka shiikhu aad iyo aad wuxuu ugu dadaalay eh, inuu noqdo waxa weeye waxa uu deliishanayaa aayad iyo xadiid aqwaal iyo wax kale midna ma u dhex gelin aathaar saxaaba inuu oo yar ku soo arooriye maahee waxa uu keenay waa aayad qur-aana iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam axaadiidta marka aktharkooda say u badan yihiin waa saxiix weeye boqolkii sagaashan iyo samti waa saxiix axaadiid xoogaaya baa ku jirta oo daciifa oo weliba aan dacfigooduna aad iyo aad u weynayn inta badan ma aqaan hal iyo laba waxaan soo marnay wax culummadu ay yidhaahdeen waa ama mawduuc ama daciif jiddan way yar tahay marka kitaabku cumuuman waxa weeye waa kitaab aad u qayima waayo ma jiro qof waxa weeye kitaab qora oo waxa weeye gebigiisaba wax wada saxiixa ku keenaa oo waa yaryahay aad iyo aad buu u yaryahay culummo badan oo isku laasimisay inay saxiix keliya wariyaan ayaa kutubtoodii daciif laga helay sida waxa weeye xaakim mustadragiisa sida waxa weeye ibnu xibbaan fi saxiixi ibnu khusayma fi saxiixi waxay isku laasimiyeen inay saxiix wada keenaan haddana dacfi baa ku dhacay marka ma jira kitaab ka badbaadaya xadiid waayo sababtu waxa weye asbaabta culummadu ay ku kala duwan yihin baa keenaysa waxaa dhici kartaa inuu shiikha agtiisa saxiix ka noqdo waxaa dhici kartaa shiikh uu ku kalsoon yahay inuu saxiixiyo ama xasan ka dhigo saa u deliishado calaa kulli xaal marka laakiin waxaynu macnaha taas oo dhan inaga kaafinaysa xataa axaadiidta xoogaaga oo daciifkaa ku jira waxa weeye waxa uu shiikhu ee masalada uu kaga hadlayo adilo kalaa wada caddaynaysa marka kulligii kitaabku waa kitaab saxiixa oo waxa weeye caqiide ah oo aad iyo aad u qiimo badan culummaduna aad u ammaaneen aad u ammaaneen ilaa culummada qaarkood ay yidhaahdeen abwaabtiisu waxay shabahdaa abwaabta saxiixulbukhaari sida u tabwiibiyo marka aad iyo aad buu abwaabtana eh, ugu dadaalay inuu masaladii saaro ama aayaddii qur-aankayd uga dhigo si markaa waxa weeye looga fahmo masalada meeshaan laga qaadanayo aad iyo aad buu u taxriiriyey jazaahu llahu khayran ilaahay maaragtay ha u saaro fii miisaani xasanaati yowma laa yanfacu maalan walaa banuun ilaa man atalaa biqalbin saliim wuxuu kaloo shiikhu sameeyey baab walba masaa'il buu ka ka soo saaray masaa'il ay fawaa'id laga qaadanayo oo waxa weeye caqiidaha ayuu baab kasta ka soo saaray haba u kala dheeraadeen oo baabbaa waxaa laga yaabaa baababka qaarkood inuu dhowr iyo labaatan masalo ka soo saaray oo waxa weye say u kala adilo badan yihiin ayayna masaa-ishuna ku imaanayaan marka waa fiqiga iyo waxay kutusaysaa caqiidada shiikha sida uu waxa weye ugu taxriiriyey oo ugu dadaalay ayayna taana kutusaysaa Eh, waxaana culummaduna aad bay ugu eh, ugu gargaareen kitaabkan oo waxa loogu nusreeyey oo shuruux badan baa la saaray ama ha noqoto culummada mucaasiriinta ama ha noqoto culummadii hore ama ha la sharaxo oo eh, masaajida iyo duruusta iyo ashradada ha lagu sharaxo ama qoraal ha lagu sharaxo aad iyo aad baa loogu khidmeeyey kitaabku kitaab laga- laga maarmi kara maaha waa kitaab qof walba oo muslima inaan gurigiisa uu yaallo oo uu akhriyo oo dadkiisa u akhriya ay tahay wey aad iyo aad u qiimo badan wey waayo allah subxaana wa tacaala buu ku barayaa iyo wixii allah raalli kaaga noqonayo ayuu ku caddaynayaa Eh, gebagabadii iyo ugu dambayntii waxaan kusoo gebagabaynayaa Eh, qof walba oo muslima oo waxa weeye eh, dhegaysta ama ka faa'iidaysta ama uu gaaro casharadaasi waxaan eh, leeyahay ilaahay hayda ka dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana qowlka kuwa markay maqlaan wanaaggiisa ka raaca wixii khada'ana ama tasxiixiya ama ku baraarujiya qofkii khaladka galay marka anigu waxa weeye ma ihi macsuum oo waxa weeye caalim ma ihi mujtahida waxa weeye khada waa iga imaanaya sabqu lisaan baa imaanaya marka wax alla wixii khalada waxaan eh, qofkii ku arkaa waa inuu tasxiixiyaa ama igu baraarujiyaa wixii khalada oo ku dhacayna oo aniga iga dhacayna ilaahay iyo rasuulkuna beri bay ka yihiin anna ilaahay baan uga toobad keenayaa fii xayaatii wa bacda mamaatii ilaahay iyo rasuulkuna beri bay ka yihiin mana aha wax aan anigu ku kasay oon ugu talagalay ee waa wax ama cilmi yari keentay ama waa sabqu lisaan ugu dambayntii marka waxaan leeyahay qof walba oo muslim ahow waxaad isku daydaa kitaabka inaad sii gudbisid oo waxa weye ummadda gaarsiisid ood ciddii aad uga faa'iideyn karid uga faa'iidaysid insha allahu tabaaraka wa tacaala oo culummada loo noqdo culummo waaweyn baa sharaxay sidii sheekh cutheymiin raximah allahu tacaala aad iyo aad buu u sharaxay waana eh, kitaab baana laga dhigay oo alqowl lmufiid la yiraahdo sharxi kitaabu tawxiid oo laba majaloodo aad u fiican ashradadiisana meel walba waa taallaa si fiican buu u sharaxay jazaahu llahu khayran marka intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa haddii rabbi idmo in sha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin